aan ku horreynay labadii bishan oktoobar ayaa madaxda soomaaliya ay shaaciyeen jadwalka doorashada dalka iyadoo loo marayo habraacyo isugu jira dhismaha guddiyada kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dowladda federaalka sida ku xusnayd jadwalkaasi magacaabista xubnaha guddiyadaasi ayaa waxay ahayd in lasoo dhammaystiro intii u dhexaysay tobankii ilaa iyo labaatankii bishan haddaba xagguu ku dambeeyey magacaabista guddiyadan wariyaha v o eda saynab abuukar maxmed ayaa warbixin ay arrintaasi ku eegeyso kasoo dirtay magaalada muqdisho inkastoo inta badan dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen liiska xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka qaar kalena laga sugayo in ay soo dhammaystiraan si loo ambaqaado howsha doorashooyinka dalka ayaa misena waxaa muuqata in sidii horey loogu qorsheeyey aanay u socon howsha maadaama heshiiska madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada uu dhigayay in lagu dhiso guddiyada muddada u dhexeysa tobanka ilaa labaatanka bishan haddana waqtigii loo qabtay la dhaafay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ay muuqato in muddadii lagu ballamay in lagu magacaabo guddiyada uu dib u dhac ku yimid taana ay ka go-an tahay muddada yar ee hartay in lagu qabto doorashada
si kastaba ha ahaatee inuu wakhtiga isgurayo qofna ma inkiri karo wakhtigana haddaan laga faa-iideysanin isagaa kaa faa-iideysanaya sida xikmadda carbeedba ay leedahay alwaqtu kasayf in lam taqtacahu qatacaka marka sidaa darteed ayaa waxaa kolleyba annaga aan sugaynaa keliya ay tahay ra-iisul wasaaraha oo isagana warqad uu u qoray sida maaragtay arrimahaasi loosoo dadejin lahaa siiba xubnaha ee laga sugayo ee guddiyada ahayd maamul goboleedyada maadaama wakhtigu hadee sida ay dadka dhammaan ay u wada arkayaanba uu yahay mid maaragtay sii socda oo xilligii horeba aada runtii cidhiidriga uu ahaa haddana aada moodid inay wakhtiyo badan oo wakhtigan la rabay inay intii dhinnaydna xawli inay ku socoto hawsha ay sii gaab
dad badan ayaa walaac ka qaba hirgelinta heshiiska doorasho iyo jadwalka lasoo bandhigay guddoomiyaha isbahaysiga isbedel doonka kowda luulyo cabdulaahi cabdi guutaale ayaa sheegay in dib u dhaca jira uu saameyn ku yeelan karo jadwalka doorashooyinka iyo marxalada kala guurka ee dalka
ilaa welinama caddayn lasoo gudbiyey in kale runtii waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba inay wada shaqayn sameeyaan si doorashadu u ilgasho waxaana nasiib darro ah in dadka soomaaliyeed ee eeba uu ku maneystay diinta tan ugu wanaagsan dalkan ugu wanaagsan ee adduunka laga helo iyo dadka dhaqanka quruxda badanna leh ee dhiig wadaagga iyo dhaqan wadaagga ah in siyaasiga soomaaliyeed ee aan lahayn har la harsado ee doonaya inuu gurto midho uusan beeran uu ku qasbay inay ku socdaan kaxar oo dhiigooda u daato oo qarshooyin jajaban ay ku kor socdaan oo silac iyo dhibaato ay maaragtay ka daaleen muddo soddon sanaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo inta damiir kale iyo culumudiinka iyo aqoonyahanka soomaaliyeedba in laga wada shaqeeyo waddankaanu inuu horumar gaaro horena u socdo doorasho xor iyo xalaalana ay waktigeeda ku dhacdo lagana hortago wax kasta ee musiibo ama dhibaato ah oo dalkan dib u celin kara marka sidaas baan ila tahay aniga inay habboon tahay waadna mahadsan tahay walaal ilaahayna tawfiiqda hana waafajiyo waa loo baahan yahay in doorashadu waktigeeda ku dhacdo waana lama huraan waana wixii lagu heshiiyey heshiis hase yeeshee yaasiin maxamed bucul oo horey uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa aaminsan in marba haddii lagu heshiiyey doorashada aanu jirin caqabad hortaagan hirgelinta hanaanka doorashada dalka maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay markii bada hore laga qabay xukuumadan amba muddo dheersi amba madaxweynuhu ay doonayaan wixii oo dhan waxay kusoo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyey la gaadhay taasaan markaa rajadii soomaaliyeed iyo dadkii danaynayay siyaasaduba intaba u iftiimisay waxaan qabaa marka ha jiraan caqabado laakiin wax intii badneed waa laga soo gudbay hadda waxaa loo dareerayaa un qaabkii doorashada guddigii doorashooyinku baan sugaynaa in lagu dhawaaqo inta kale waa wax iska diyaarsan oo la qorsheeyey isla markaana lala hirgelin doono si kastoo ay ahaato weli ma jiro qoraal rasmi ah oo ay soo bandhigtay dowladda hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada puntland jubbaland galmudug iyo koonfur galbeed ay soo gudbiyeen xubnihii u matali lahaa guddiga doorashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka balse maamul goboleedka hirshabeelle uu ka maqan yahay sababo la xiriira howlaha doorasho ee uu ku guda jiro maamulkaasi iyadoo maalmaha soo socda la filayo in dowladda ay wareegto kusoo magacowdo guddiyada labada heer doorasho iyo guddiga xalinta khilaafaadka seynab abuukar maxamed v o a muqdisho